sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey waxaa dadka soomaaliyeed ay aad ula socdeen warar dacaayad ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen rooble oo la faafiyey oo meelo kala duwan lagu faafiyey waxaan doonaynaa haddaba xukuumad ahaan inaan dadka soomaaliyeed u caddayno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raad toona lahayn oo lasoo agaasimay oo lasoo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen kooxo abaabulan arrinta labaad ee rabno dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arrintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorshe diyaarsan oo la rabo in lagu magacdilo ra-iisul wasaaraha dadka soomaaliyeedna lagu nayajebiyo sababta keentay arrintaasna waa arrin la xidhiirta dadaalka uu ra-iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq saxa oo dadka soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hannaanka doorashada ee mas-uulka looga dhigay waa la socotaan hannaankaas marxaladihii u soo maray waa la socdaan dadka soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra-iisul wasaaruhu ugu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xoogaaga ahayd ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisu ay joogeen waxaad ogtihiin hardankii adkaa ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal in uu ka baaqsado dhibaato in doorashada ka dhacaysaa dalkan ay noqoto mid dadka soomaaliyeed dhaxal siisa wanaag taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan isla markaana marxaladba hadba marxaladda la joogoba ay isku dayaan in ay nuuc jahawareerin ah sameeyaan marka waxaan aaminsannahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeye socday ee runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka fogaa in ay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra-iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah hay-adaha rayadka ah ee dowladda gacmahooda iyo xafiisyadooda loo isticmaalay in ra-iisul wasaarihii qaranka lagu jaa'ifeeyo iyada oo saraakiishaasi ay labisan yihiin derajada qaranka uu lahaa taasoo runtii ah nasiib darro muxuu ahaa aad iyo aad u weyn markii arrimahaas ay dhaceen ra-iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro u turaya dadka soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay-adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda soomaaliyeed u shaqeeya ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kaleeta ha ahaadeen waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay-adaha dowladdu ay u magacaabeen arrimahaas gaar ahaan ciidamada in faragelin lagu sameeyey oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraaradii ay qaadan lahaayeen oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyey taasoo runtii muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid a gaar ahaan ciidamada haddaba ra-iisul wasaaruhu sidaaad ogtihiin waa ra-isul wasaarihii xukuumadda xukuumadda iyadaa mas-uuliyadda ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu dastuurku qabo sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa rayidka ah in ay ka fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tillaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa falalka ay ku kaceen gebagabadii xukuumadda soomaaliyeed waxay shacabka soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan oo u baahan midnimo oo u baahan badbaado in qaranka laga badbaadiyo runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladan adag ma doonayso xukuumadda mana oggolaan karto in iyada oo joogta tillaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan berri in dadka soomaaliyeed ay isdilaan ay keenaan in berri dowladnimada soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo wakhtiga badan lagu soo bixiyey ee muddada dheer la soo dhisayey ay si sahlan oo fudud oo dana shakhsi ah ku samaysan ee ku salaysan ay u burburto sidaas daraaddeed waxaan weydiisanaynaa shacabka soomaaliyeed in ay barbar istaagaan xukuumadda ku garab istaagaan in ay dalka si cadaalad ah oo dowladnimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shakhsiga ah in ay u barbar istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato xalka keliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey oo aan muxuu ahaa ahayn mid hadba sida la doono loo qalloociyo waxa xukuumaddu ay ka shaqaynaysana waa intaas haddii uuna dalkaani doorasho aadin oo aan hay-adaha dalka hogaamiya si sharciga loogu kala wareegin waxay keenaysaa waxyeello iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin sidaas daraaddeed daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiina iyo xooggiina iyo xoolihiina iyo maskaxdiina iyo taladiina isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxda qaybina uu dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa madaxda qaranka ee dalkan hogaamin doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka Soomaaliyeed muxuu ah ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin midaas ayaan xukuumaddu insha Allah tacaala ka shaqaynaysaa waxaan rajaynaynaa biidnillaahi kariim ka go'naanshaha ra'iisul wasaaraha ee ah in uusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku salaysan wixii lagu heshiiyey in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo in laga guulaysan doono kuwa ku howlan dhagridda dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda insha Allah tacaala